annaga mar weli waa maslaxadda iyo waxa ummadda soomaaliyeed qarannimadeeda dan u ah ayaan waxaan ka eegaynaa sidii waddada ugu habboon loogu mari karo afwan in loo maro maadaama muddo ah hadalhayntu ay ahayd in xilligan mawshinkaasi saaxiibadeena xildhibaanada ah iyaga ay ka keeneen madaxweynaha waktigii maaragtay ku habboonaa ama xilli hadda maaragtay hawshiisu ay aada maaragtay u yeelatay daldaloolo fara badan meesha ka timid misena haddana in wixii xildhibaanadu ay soo qoreen in wadahadal maaragtay laga galo wixii wax ka qabashadana sidaa ugu fiican inay maaragtay loo maareeyo yacni arrin qof weliba sida uu u dhiirigelinayay annaga dhinaceena ama qof ahaanka xildhibaan arrintaasi soo dhaweynaya ayaan ahaa welina soo dhaweynaya wax welibana haddii aanan laga eegin meesha maaragtay badbaadada qaranka ku jirto iyo rabitaanka shacbiga soomaaliyeed waxay yeelanaysaa in marka annagoo xildhibaanada saaxiibadeena ah ee xilkaska ah ee iyagana talada markii hore ee qaatay ee guddoonka la meel dhigay wadahadal inay ka galaan arrimaha ee markii hore iyaga ee mooshinkoodii ku qeexnaa haddana talada guddoonka ka soo baxday ee weli ku qotonta in wax la hagaajiyo ee si maaragtay xeegana ay maaragtay ku xaganto ilkana ay ku nabad galaan ay ku salaysan tahay waa mid haddana mar kale aan soo dhaweynayno oo aan taageerayno oo aan leenahay ha laga gudbo